waxaynu ku wada guddigeen waxa aynu raacaynaa oo ah ma garanaysaa wixii kasoo baxay baadhistii kama dambaystii waxa weeye wixii ay dawladdu ay sheegtay ee ay inoo wada sheegtay de iclaamisay ayaa ah kama dambaystii oo ah sidaa adigu aadinka sheegtay in qofkaa dhintay uu yahay qofkii isnida isisagu geystay dhibaatada ee damacsanaa inuu waxyeeleeyo dadkii dayaaradda fuushanaa oo afar iyo toddobaatan qof ahaa iyo kuroogii marka lagu daro iyo dayaaradda lafteedaba laakiin ilaahay ka badbaadiyey kuroogina ay qaadeen runtii arrin la yaab leh oo aada iyo aada iyo aada u gelaysa maqara u muhiima oo gelaysa taariikhda aviationka oo dayaaradii oo dhaac weyn ku dhacay ay u suurta gashay inay fadhiisiyaan iyadoo dad qabta dadkiina ay xasiliyeen oo ay si wanaagsan u kala fadhiisiyeen oy dejiyeen marka arrintu waa sa aada u maqasheen anagana annagana kambani ahaan iyo shirkad ahaan inkastoo naxdin ahayd haddana maanta waa noo farxad mar haddii dadkaasi badbaaday waxaa kaloo noo farxada shan iyo labaatan sano oo aanu u shaqaynaynay dadka oonu u khidmaynay oo transportationka cirka ay daala waday in ay magaranaysa aanay wax arrintan oo kale hore u dhicin tanina ay ilaahay ka dhiga mid sahlan waaye qofkan rakaabka ah iyo siduu tigirhka ku goosta ee uu diyaaraddiina ku raacay bal wax yar noo sharax
waxa ninkan iyo dadka kale toddobaatan qof oo dadka kale kamid ahaaba waxa ay goosteen tigidhadeeda maysland waxay goosteen tigidho turkish aira maalinta falaytkaasi jiray waxaa naga horeeyey oo iman lahaa falayt turkish aira oo ahaa inuu ka yimaado istanbul jabuuti jabuuti muqdisho muqdisho jabuuti jabuuti istanbul falaytkaasi markuu jabuuti marayay ayuu joogsaday oo kamuu soo gudbin halkaa dadka markaa uu ninkan kamidka ahaa oo toddobaatani waa dadkii rakaabkii turkish air diyaaradda turkiga oo la diyaariyey oo tigidhadii magaranaysaa turkiga sitay oo boarding baasyadii la siiyey oo munafiskii loo diyaariyey ayaa ka codsaday daalo in ay qaadaan oo dadka u qaadaan maxay ahayd oo gaarsiiyaan jabuuti si halkaa ay uga sii wataan maxay ahayd duulimaadkoodii waa gartay marka isla talaadadaa uu diyaaraddiina raacay buu ku qornaa diyaaradda turkiga sax miya sidaa wey waa gartay marka wax kale xoga ma idinla wadaageen shirkadda turkish airlines oo ku saabsan rakaabka dadka lasoo qaadayo meelaha u socdaan iyo maxaan ku yidhahdaa qaabkooda
may turkishtu dadkaa noo qaada oy weliba si aan informala ee arrintaas u dhacday oo aan ma garanaysa had iyo jeer waxaa jira marka laysu qaadayo maxay rakaabka waxaa jira in laysku wareejiyo tigidhada iyadoo arrintaasi aan si aanay wada dhammaanin ayay codsadeen markaa qoladeedii muqdisho joogtay iyo qoladii turkiga u joogtay muqdisho ayaa arrinta isla qaatay markaa sidaasay arrintaas ku dhacday waa garta wax macluumaadoo idinla wadaageen sababta iyagu ay u tegi waayeen muqdisho usoo qaadi waayeen may waxba annaga xaggeena wax war oo nala siiyey xagga airbortkana kamaanaan helin xaggoodana waxba kamaanaan helin wararka nagu soo duulaya ee iminka ay sheegayaan markii la weydiiyey layi maxaa u tegi weyden waxay leeyihiin xagga hawada ayaanu saluugnay arrintaas unbaa iminka wax lahaya ah oo iyo xaggooda wax wara ka soo baxa waa garta laakiin waxaa nagu maqaala ah ada adaa isixi doon hadday qalad tahay diyaaraddiina nooca diyaaraddiina degtay ee rakaabka soo qaaday iyo diyaaradda turkiga ee degtay inay isku nooc yihiin isku baaxad yihiin marka idinku diyaaraddiinu ma dareentay culayskaa dhinaca hawada maya xaggayga anagu waxba kamanaan dareerin maalin caadiya ayay noo ahayd wax allaaliya wax ma garanaysaa weliba diyaaradayada ayaa xagga tanageka ka weyn tooda waxa weeye saddex boqol iyo labaatan airbus saddex boqol iyo labaatan taayadana koob iyo labaatan marka xagga baaxadda waxa ka weyn oo iyo xagga tanagekaba waxa ka weyn diyaaradayada marka laakiin maanaan dareemin anagu wax kayr caadiya roobna ma da-ayn dabaylana may jirin laakiin haddana dee iyagu siday wax u eegaan mauyiideen waxyaabo kale ay maaragtay arkeen waa garta maxaa saameyn ah oo uga iman kara daalo dhacdadan maxaa raaday ku yeelan kartaa adeegiina duulimaadyada muqdisho
waxaan qabaa runtii inaanay wax tambreriya mooye wax bermanent ay ku yeelanaysaa jirin daalo sidaad la socoto waxa weeye waa dayaarad ku raagtay maxay ahayd muddo badan u shaqaynaysa dadka oo runtii ilaa imka shan iyo labaatan sana maraysa kalsooni badan baa lagu qabaa maaragtay dadku iyaga oo wax kaloo raacaanba jirin ayay ahayd hadka qura ee noloshooda ku xidhantay maantana hadday wax dhaceen ta ugu dambaysa ee u adeegaysaa ayay noqonaysaa waanu labanlaabaynaa shaqadayadii waxa qura ee waajiba waxbaanu ka baranaynaa arrintan oo waxay noqonaysaa khibrad aanu wax ka faa'iidaysano wax allaaliyo wixii tabaabusho ah ee nabadgelyada ana annaga iyo airbortka iyo dawladda iyo airport kastaanu tagnaa diyaar baanu u nahay marka runtii waxbay noo taraysaa waxba naga maaragtay dhibaato nagu keeni mayso aad baa looga faa'iidayaa waxaana qabaa runtii in ay taasi muuqan doonto dadkana arki doonaan